madaxweynaha dowladda puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay inay puntland waddadii horumarka ay cagta saartay islamarkaana ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo ay waddooyinka ugu horeeyaan sida uu sheegay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay waddooyin dhowr ah oo laga hirgeliyey magaalada garowe caasimadda dowladda puntland kuwaas oo qaarkood uu shalay xarigga ka jaray madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magaalada garowe xilli uu warbaahinta kula hadlayay wuxuu ugu baaqay shacabka ku nool caasimadda dowladda puntland ee garowe inay ka shaqeeyaan sidii guud ahaan waddooyinka iyo magaalada loogu beeri lahaa dhir cagaaran madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday doorka dowladda iyo bilicda caasimadda iyo dhirbeerista uguna baaqay shacabka garowe wuxuuna sheegay inay dowladda kaalinteeda ka qaadan doonto innagu inaan isku tashano inaan waxaan qabsan karna qabsano ee kaloo dheeraado ilaahay noo keeno meel kale noo keenana dee waan sugaynaa waana soo dhaweynaynaa laakiin puntland waa hore horey u soconaysaa waa isku tashatay dhan walba magaaladu dhirayn bay rabtaa runtii waddadan keliya maaha dhirayn bay u baahan tahay marka in waddada la dhereeyo la nooleeyo wixii kale oo ku saabsan tahsiilaadka kale ee la xiriira dhanka ee ah lightninkan insha allah waa ka qayb qaadanaynaa laakiin ha lagu dadaalo hadda in si deg dega loo dhireeyo insha allah